أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز waxaan soo marnay aayadihii hore ee ka hadlayey wax walba inay qadar yihiin oo qofka muslimka ammaanka ammaanta ah siinayey maaragtay kalsoonida iyo raalli ahaanshaha wixii dhacay halkana rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay laqad arsalnaa marka waxay yidhahdeen muudi'atun lilqasam laamtaasi bay culimmadu u yaqaaniinoo dhaar baa ka horaysaa bilaahi laqad arsalnaa sidaa daraaddeed saddex mu'akid baa ku jira oo laamka iyo qad oo iyana xarfu taxqiiq ah iyo dhaarta alaatu mu'akidaad baa ku sugan bilaahi laqad xaqiiqaa arsalnaa waa dirnay rusulanaa rusushayadii baanu soo dirnay rusushayadii baanu soo dirnay bilbayinaati xujooyin cadcad baanu la soo dirnay mucjizaad iyo xujooyin daahira oo cadcad oo waadixaad ah oo qofkii arkay inama aan ishkaal ku reebayn baan la soo dirnay wa anzalnaa waa soo dejirnay macahum xaalo uu la socdo alkitaaba kitaabkii baanu soo dejinnay rusushaa waxaanu kaloo u soo dhiibnay kutub baanu u soo dhiibnay alkitaaba jinsi baa loo jeedaayo ayilkutubu kutubtii baanu maalinkaa maanta la soo dejinnay waalmiisaana cadaaladdiina waa la soo dejinnay liyaquuma annaasu sida ay dadku u sameeyaan bilqisdi cadaaladda siday u sameeyaan oo dadku ay cadaaladu u kacaan ayaanu kitaabka u soo dejinnay miisaanka iyo cadaaladdana u soo raacinay wa anzalnaa waa soo dejinnay macnaha waa abuurnay alxadiida birtii ayaanu abuurnay fiihi xaal uu ku dhex sugan yahay oo ku dhex jiro birtii iyo xadiidkii ba'sun dhibaato ayaa ku dhex jirta iyo cadaab ba'sigaasoo shadiidun daran iyo wa manaaficu manaafic baa ku dhex jirta waxtar waxtarkaasi oo linnaasi dadka u sugan dadkii baan ka maarmayno xadiidka iyo birta iyo dadkii maba kala maarmayaan nanfacadoodii masaalixdoodii adduunyada sidaa ayaanu samaynay oo u soo dejinnay liyanfacahum siduu wuxu taro oo ay uga faa'iidaystaan kitaabka iyo miisaanka iyo xadiidka iyo weli yaclam allaahu ilaahay inuu ogaado cilma dahuurin cilman yatacallaqu bihi اljazaa ilaahay horeba waa u sii ogaaye waa cilmi oo abaalmarinta qofka ay ku tacalluqayso siduu u ogaado ilaahay man yansuruhu ciddii u hiilinaysa ee ilaahay diintiisa intuu qaato oo ku camal falo weliba xadiidka iyana raaciyo oo wixii soo doontana maaragtay iskaga celiya seefta oo ilaahay diintiisa kor u qaado u hiiliya man yansuruhu ciddii u hiilinaysa alle u hiilinaysa iyo wa rasulahu rusushiisa bilghaybi xaal uu naasirkaasi yahay mid maqan oo macnaha ilaahay subxaana wa tacaala aan indhaha ku haynin oo jaarmajruurku waa xaal ee taa culammadu iskuma khilaafsanae laakiin ma wuxuu xaal ka yahay maaragtay faacilka oo yansuruhu buu ka yahay mise waxa uu ka yahay mafcuulka oo alle ayuu ka yahay mise waxa weeyaan labadaba waa xaalun minhuma waa inagay arki jirnay naxwaa ku arki jirnay xaalun min alfaacil waalmafcuul waa labadoodaba haddii la doono marka man yansuruhu ciddii u hiilinaysa xaalkaasi uu maqan yahayoo ilaahay markaa uusan indhaa ku haynin iyo wa rasulahu rusushiisa u hiilinaya bilkaybi xaala uu maqan yahay naasirku ama bilkaybi xaal ilaahay ka maqan yahay oo ilaahay aanu addoonku arkayn ilaahay mar walba isagoo addoonkiisa waa arkaayoo kama maqnae addoonkii baan arkaynin macnaha oo indhaha ku haynin ilaahay tabaaraka wa tacaala marka yansuruunahu walaa yubsiruunahu bay culimmadu ka cabiraan yansuruunahu waa ay u hiilinayaan walaa yubsiruunahu mana arkaan ee waa aliimaanu bilgeyb waxay ugu hiilinayaan labadoodaba inay kala maaragtay kala laga xaaleeyo o la yidhahdo qaa'ibayn ay kala maqan yihiinoo addoonkii dee ilaahay ma arkaayo ina allaha ilaahay qawiyinkii xooggan weeyaan ilaahay casiizun oo cizo iyo qalababa leh marka aayadda tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu ku sheegayaa laqad arsalna waa dirnay rusulana rusushaasu waa min bani aadam bani aadamka waa rusushii aadanaha ahayd ilaa rusushu malaa'igtana waa noqotaa bini aadamkana waa noqotaa allahu yastafii min almalaa'ikati rusulan wa min annaas ilaahay waxa uu malaa'igta ka doontaa rusul buu ka doortaa oo jibriiliya waa ka mid ah bini aadankana waa ka doortaa markaa rasushan la sheegayaa la soo diray waa rasushii aadanaha weeyaan culummo tidhi waa kuwii malaa'igta waa jirtaa laakiin jumhuurku waxay u badan yihiin waa rusushii aadanaha waxaa lala soo diray markaa bilbayinaati baa lala soo diray xujooyin cadcadoo waadixaado mucjisaada baa lala soo diray oo waxaa weeyaan rasuulku wuxuu wataa xuja ayuu wataa u fiirso haddii ninku intuu iska yimaado odhan lahaa qof waliba nebi baana anigana rasuul baana waa laysoo dira dee wax la rumaystay wax kale lama kala garteen xujadu si fiican aadanaha uguma oganteen marka fidradooda laga reebo laakiin naxariistii ilaahay waxay keentay in qofkii rasuulka ahaa ee sheeganayey muddaci risaala ahaa risaalada sheeganayey in mucjiso lasoo raaciyo aan bini aadamka kale keeni karin sow garan maysid ushii yarayd ee uu watay nebiy llaahi muuse calayhi salaam ee yaabka qabtay saxaaradii markay isu soo ururtay ee wixii oo dhan keeneen ee garoonkii oo dhanba wax wada dhaqdhaqaaqayo ulo iyo xadhko iyo wax wada yaacaya ay ka dhigeen oo dadkii baqay wastarhabuuhum wa jaauu bisixrin cadiim sixir weyn bay keeneen oo la yaab leh xataa nebiy llaahi muuse u baqay fa awjasa fii nafsihi khiifata muusa muusaba xataa ka baqay ka shakiyey ushii unbuu ku sii daayey nam nam nam nam nam nam nam sidii shimbiraha yare ay u cunaan maaragtay xabadaha yare haruurka u gurtaan unbay u guratay wixiiba way laqaysaa way laqaysaa way laqaysaa way laqaysaa maca daalika ushiina waa iyadii inteediina maba caloosheedu ma naaxin waxa alla meeshii meexay wixii soo ururisay ee maaragtay faraha badnaa intixaanka ahaa meel alla meelay galeen lama hayo ushii waa iska inteediiun iska soo qaatun haddana wixiina midh lagama hayo marka waa mucjiso la yaable soo maaha nebiyullaahi ciise u fiirso barastan ilaa iminka la leeyahay xanuun ee loo waayay maaragtay gacantuu marinaya waa masaxaya kii maxaanku dhahdaa xataa dadkii dhintay buu soo noolaynayey intuu qabrigooda dul istaago biidni illah ku soo noolaynayey shimbirihiiyo wixii buu naf gelinaayey marka waa mucjisooyin yaab qaba weeyaan marka mucjisaadkaasaa ilahay la soo diray waanzalnaa waa soo dejinnay oo macahum la jirkooda xaalo u la socdana alkitaaba jinsiga kutub la yidhahdana waa soo raacinna iyo walmiisaana miisaanka miisaanka waxay ku fasireen selafka badidiisu oo intaan kolley hadda anigu aan arkay yacnii taabiciinta ka ansaxday inay ku sheegayaan alcadlu cadaaladda suuraddii ashuurana waa tii hay allaahu aladii anzala alkitaaba bilxaqi waalmiisaan wamaa yudriika lacalla saacata qariib marka halkaana waa laysku cadfay oo kitaabka iyo miisaanka in la soo wada dejiyey walarda wadacahaa walarda wadacahaa lilanam maxay ka wareysay wawadaca almiisaan ali halkaana miisaanka waa ku jirtaa almuhim miisaanka ilaahay subxaana wa tacaala waa uu soo dejiyey walmiisaan marka waxay ku fasirayeen qataado iyo selaf badan oo taabiciinta sanad saxiixa kaga ansaxay inay cadaaladda ku sheegayaan liyaquuma annaasu si ay dadkii u sameeyaan bilqisdi qisti ay u sameeyaan iyo cadaalad marka cadaaladdan ay dadku samaynayaan waxaa ka mida tii caqiidada tawxiidkii ay caqiidada saxiixa ay caqiidaysanayeen oo ilaahay iyo rusushiisa iyo yowm alaakhiro iyo malaa'ig iyo rusul ay ka caqiidaysanayeen waa ka mid diintu waxay ka hadlaysa oo dhan weeyaan wixii diinta ku saabsan oo dhan watammat kelimatu rabbika sidqan wacadla ay sidqan fi اlakhbaar wa cadlan fi اlaxkaam marka taasaa ilaahay soo dejiyey cadaaladdaasuu ilaahay soo dejiyey oo kitaabkii uu ku hadlaayo oo dadkii lagu kala xukumaayo oo dadkii ay akhriya adduunkoodii u toosinaysaa cadaaladda noocaasa baa ilaahay soo dejiyey waxaa la soo raaciyey marka wa anzalnaa waa abuurnay alxadiida xadiidkiina waa abuurnay oo anzalnada halkan ku jirta lagu sheego khalaqa lagu fasiro wa anzala lakum min alancaami amaaniyata aswaaj yacnii ilaahay wuxuu idin abuuray siddeed nooc oo sinfi oo nicmooladii ka mid a wa anzalna alxadiida ama wahaya'naana waa yidhaahdeenoo waa diyaarinay waanzalnaa waa diyaarinay haya'naa alxadiida xadiidkii birta ahaa baanu diyaarinay fiihi xaalo ay ku sugan tahay xadiidka ba'sun dhibaato ayaa ku sugan cadaab li'anno silaaxan oo dhan baa laga sameeyaa macaltooridan yar ay reer burco isgelgeliyaan iyo ba'sigii bay ka mid tahay oo maalinkaa maanta tooreyba igu sudhay baad maqlaysaa tooreydii iyo dubbihii iyo makiinadii iyo madaraqii iyo faaskii gudintii xoolaha wax loogu jarjarayey iyo waxyaabihii ay dadku xataa ber mudicii iyo waxyaabihii xataa dadku ay ber hore barteen dee xadiidkaasunbay ku jirtaa ilaa iyo dabadeedna hubka waaweyn ee maalinka maanta la sameeyo ee lagu dagaalamo ayaa markaa xadiidkii ka mida markaa ba'si baa isagana ku sugan wa manaaficu waxtar baa ku sugan lilnaasi dadkii ugu sugan xadiidka marka culimmadu waxay yidhaahdeen markii xadiidka iyo kitaabka iyo miisaanka laysu soo raaciyey halkaa waxaa laga garanayaa inaanay kala maarmayn diinti ka maarmi mayso maalinkaa maanta seef ka maarmi mayso bucitu bisayfi bayna yadayi saaca bucitu bisayfi bayna yadayi saaca wa jucila rasqii fii dilli rumxi jucila risqii fii dilli rumxi وجuعiلa الdilة والصقاaر عalى maن khaaلفa أmrيi وmaن تشhaبaهa بqwم fahuوa minهm saasaa nebigu yidhi عalaيه الصaلaaة وaسلاaم seef baa layla soo saaray oo seeftu marka horeba seef la koodhaar maaha dadka inaad se marka horeba seef la dulmarto maaha gaal weyn oo gaalada waa weyn ka midaba maalin dhaweed wuxuu lahaa qur-aanka maalin walboon akriyaa buu yidhi marka waxyaabahan ka faa'idaystay waxaa ka mida buu yidhi inaanu seef qura xambaarsanayn diintu ee dadka raxmada iyo marka hore qancinayso waa kan gaalka tony barer la yidhaahdo inkaar qabihii weeyaan ilaahay hadduu khayr la doonay diinta ku hanuuniya kolley kafaara gud kalama laho waa kii ummadda islaamka halaagay ee ciraaq iyo wax ka baabiiyeen marka wuxuu leeyahay markaa marka horeba seefta iskala soo koodhaar maahae marka hore xujadaa ka horraysa oo qur-aankii magaranaysaa dee makiga ahaa ee maka ku soo degay nebiga calayhi salaatu wasalaam intii uu maka joogay dee qur-aankaasi waxau aad iyo aad ula doodayay oo ula u caqli celinayay mushrikiinta iyo gaalada oo waxa uu lahaa war shirkiga iyo asnaamtu wax caqliga gala maaha waxaad caabudaanu nafcilala maaha ka fuqa diinta qaata diinta nabadgelyo ku qaata marka ma u malaynaysaa hadday markii nabadgelyo iskaga qaadan lahaayeen ubayi iyo gaalada waaweynaa een in qoorta laga guri lahaa oo la odhan lahaa ilo lamaya waa jihaadkaa laydinku bilaabaya maya diinta uma iska soo geli lahan si kuwii kaleba u galeen marka marka hore diintu way qancinaysaa markay qanciso hadhowto haddii la qanci weydo seef diintii lagu difaaco waa in la helaa haddii kale kitaabkii wuxuu iska noqonaya wax la iska caqiidaysto oo dee qofku dee meel iskaga jira weeye sida gaaladu inaga rabtana waa sidaas gaaladu moogtahay diidi mayso inaan masaajidada iskaga jirno oo iska tutukanno oo iska tasbiixsanno laakiin waxa ay u sii daran iyadu inay tidhaahdo ay aragto diintii oo daahir ah xuduuddiioo la oogayo nin wadaadahoo le ilaahay baan rumaysanahay oo kitaabkaan rumaysanaho qisaastaan rumaysanahay oo wax xukumaya halkaasa iyada bilowdoodu kacaysa markay taa aragtaabay ayay marada tuurayaan laakiin masaajidkaaga iskaga jir oo iska akhriso qur-aanka taa maba diidanaba iyaba dee baadarigoodii waxay ku xashriyeen oo ay ku koobeen kaniisadda waxay dhahdeen wadaadow kaniisadda ha soo dhaaf halkaagaa jooga oo halkaagaa magaranaysa dadka wax tirahda waa in idin dambi dhaafo halkaa ilaah yar iska dhig intaasumay ku ururiyeen isagii marka ilaahay subxaana wa tacaala wa anzalna alxadiida fiihi ba'sun shadiidun wa manaaficu linnaas waxaa ilaahay saa u sameeyey ilaahay subxaana wa tacaala si uu maaragtay uga anfaco waxaa waliyaclam allahu si ilaahay uu u ogaado macnaha cilmi muuqanayo oo abaalmarintu ay ku xidhan tahay ee man yansurhu ciddii ilaahay u hiilinaysa iyo wa rasuulahu rusushiisa u hiilinaysa bilgaybi xaal ay kala maqan yihiin ina allaha ilaahayna qawiyinkii xoog badan weeyaanoo nasriga ay bini aadamku u nasraynayaan uma baahna laakiin waxa weeyaan dadku iyagaa diinta u baahan ilaahay subxaanaka wa tacaala dadka unbuu isku imtixaanayaaye isagu keligiiba dadka kun fa yakuunu ayuu ku muslimin lahaa hadduu doonayo inuu islaamiyo saasaad ka fahmaysaa in allaha qawiyun casiiz walaqad arsalnaa nuuxan wa ibraahiima lawallaahi qad xaqiiqe arsalnaa waa soo dirnay nuuxan nuux baa gaar loo soo saaray iyo wa ibraahiima nebi nuux iyo nebi ibraahim wajacalnaa waxaan yeelnay fii duriyatihimaa duriyadoodii iyo ubadkoodii ubadkoodii amase caruurtoodii caruurtii iyagoo ay dhaleen ee labadaa nebi calayhim assalaam wa calaa nebiyina ka soo tafiirnayd ee carruurtii ay dhaleen baanu waxaanu dhex yeelnay annubuwata nebinimada oo nibadu nebinimadii wixii iyaga ka dembeeyey waxay noqotay mid ama sulaaladii nebi nuux soo maraysa ama sulaaladii nebi ibraahim oo ka sii dembeeyey walkitaaba kitaabkiina waan yeelo iyagun baanu kitaabkii xambaarsiinay oo kitaabkiina labadaa nebi annebiye ay dhaleen unbaa loo soo dhiibayaa hadda kadib oo ay ka mid yihiin muuse iyo ciisa calayhim assalaam fa minhum iyaga ayay ka mid ahaadeen kuwaa durriyadaa waxaa ka mid ah muhtadin mid hanuunay baa ka mid ah kuwa hanuunsan oo waddadii ku taagan baa ka mid ah wa kaiirun in fara badan oo minhum iyaga ka midna faasiquuna kuwa baxay weeyaan oo gaaloobay faasiquuna kuwa gaaloobay oo baxay weeyaan walaqad arsalnaa nuuxa nebiyulaahi nuux baan dirnay wa ibraahiima iyo nebi ibraahiim oo la soo takhsiisiye rususha horena waa ay ka mid ahaayeen wajacalnaa waxaan yeelnay fii duriyatihimaa carruurtoodii waxaanu yeelnay annubuwata nebinimo oo ambiyadu waxa ay ka soo baxayeen un carruurtoodii iyo walkitaaba kitaab kutubta ilaahay soo dejiyeyna iyaga unbaa carruurtoodunbaa la soo siinayay wa minhum iyaga ayay ka mid tahay markaa duriyadii waxaa ka mid noqotay muhtadin mid hanuunsan baa ka mid ah wa kaiirun in fara badan oo minhum iyagay ka mid ihina faasiquuna gaalo weeyaan uma qafaynaa dabadeedna waxaan soo raacinay qafaynaa calaa aaaarihim raadkoodii ambiyadaa hore nuux calayhi salaam iyo ibraahiim iyo duriyadooda kuwii maaragtay nebiyada nebinimada la soo siiyey rususha ah waxaanu soo raacinay birusulinaa rusushayo kale rusul kale ayaanu haddana ka daba keennay oo isla iyagiiuna uma qafaynaa waan raacsiinay calaa aahaarihim kuwa raadkoodii waxaanu soo marinay oo soo dabagelinay birusulinaa rusushaydii baanu soo dabagelinay yacnii rasuulan bacda rasuul rasuulba rasuul ka dambaynayo waqafaynaa waxaanu soo raacsiinay oo soo dabagelinay markaa oo ugu dembeeyey intaan nebi maxamed la soo saarin calayhi salaam biciisa bni maryama ciisihii ina maryamo ahaa waqafaynaa waxaan soosoo dabagelinay ambiyadaa hore biciisa bni maryama ciisihii ina maryamo ahaa baanu soo dabagelinay wa aataynaahu waxaanu siinay alinjiila kitaabka injiil la yidhaahdo magaciisa injiil la yidhaahdo ayaanu siinay oo dhammaystiraya kitaabkii hore ee yuhuudda loo siiyey nebi muuse calayhi salaam ee attawraa wajacalnaa waxaanu yeelnay ama ku abuurnay ama kaba dhignay fii quluubi aladiina kuwii qalbiyadooda waxaanu ka dhignay ama aanu ku abuurnay ittabacuuhu raacay ittabacuu raacayhu ciise raacay ra'fatan tudhid baanu ku abuurnay tudhid ay qalbi jacayl qalbi jileec aan idhahdo qalbi jileec dadka qalbi jilicsan oo qofka kale u tudhaya oo inay dhibaata ku dhacdo uga tudhaya wa raxmatan iyo naxariis baanu yeelnay wa raxmatan iyo naxariis oo waxay leeyihin culimmadu markay labadooda kulmaan raxmadda badaa raafada waxaa lagu fasirayaa qofku inuu maaranka maanta ah qofka wixii in balaayo aanay ku iman buu la jecelyay inaan dhibaata ku iman darcu lmafsada wax alla wax dhibaata inaanay ku iman oo wax walba ilaahay qofka ka hayo saasuu la doonaya waa u turhayaa oo maalinka maanta ah wax alla waxa weeyaan wixii dhibaato ah lama jecla inay dhibaata ku dhacdo waraxmatanna waxaa weeyaan waa naxariis oo wax alla wixii khayra ilaahay inuu la kulmiyo qofka khayr bay la jecel yihin waana iyada dhexdooda ayaa isla jecel warahbaaniyatan ayib warahbaaniyatan haddii lagu cadfo iminka kitaabka anigu musxafka aan haystaa waxaa weeyaan ma qorayo wax waqafa marka warahbaaniyatan wuxuu ku cadfayaa ra'fatan waraxmatan warahbaaniya warahbaaniyatanna waanu yeelnay oo rahbaaniyadu waxa weeyaan waa mansuubun ila rahbaan rahbaankuna waa baqdinta waa qofka baqaya rahiba wuu baqay fahuwa rahbaanun sida khashiya fahuwa khashyaanun adaa alkhaa'if oo kale yidhi weeyaan marka maxay noqonaysaa rahbaaniyada baqdintani waxay noqonaysaa macnaha wa xuba rahbaaniyati rahbaaniye jacaylkeeda ay rahbaaniye jecel yihiinna waa ku abuurna inay rahbaaniyada iska jeclaadaan rahbaaniyada waa fasiri doonaa insha allah rahbaaniyadaasoo ibtadacuuha ay bidcaysteen waxaad kaloo aad fasiri kartaa oo odhan kartaa wa rahbaaniyatan min baabi alishtiqaaloo waxaad tidhaahdaa waibtadacuu waxay bidcaysteen oo iyagu ay abuurteen oo ay bilowdeen rahbaaniyatan wax rahbaaniye la yidhaahdo ibtadacuuha waa bidcaysteen iyagaa iska bilowday maa katabnaa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi maa katabnaahaa kuma aanaan faral yeelin calayhim korkooda rahbaaniyadaa kuma aanaan faral yeelin maa katabnaa ma aanaan qorin haa rahbaaniyada calayhim korkooda kuma aanaan qorin oo kuma aanaan faral yeelin ama sifaya waxaad tidhaahdaa rabaaniyadaasoo maa katabnaahaa aanaan ku faral yeelin calayhim korkooda ila ibtiqaa'a ridwaan illaah ilaa ay laakiin hase yeeshee ibtadacuuha waqasaduu bidaalika ibtiqaa'a ridwaan illaah way bidcaysteen oo iyaga ayaa samaystay oo jeebkooda kala soo baxay waqasaduu bidaalika taana waxay ula jeedaan ibtiqaa'a ridwaan illaahi alla raanla'ashihiisa doonitaankeeda ay doonayaan dartii bay u bidcaysteen famaa racawhaa markaa mayan ilaalin bidcadii mayan ilaalin xaqa ricaayatihaa ilaalintii ay xaqa u lahayd ama dhabnimadeedii mayan ilaalin ee way dayaceen laba jeer bay dembi galeenoo marna bidcay la yimaadeen marna bidcada lafteedii bay ka sii lumeen laba jeer bay markaa madmuumin yihiin oo caayo yihiin fa aatayna aladiina kuwii waxaanu siinay aamanuu rumeeyey oo minhum iyaga ka mid ah ajrahum ajarkoodii baanu siinay kuwii nebi maxamed rumeeyey ama wakhtigoodii iimaanka ku toosnaa oo maalinkaa maanta sidaa ku dhintay ayaannu ajarkoodii siinay wa kaiirun in fara badan oo minhum iyaga ka midna faasiquuna waa faasiqiin rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay uma qafaynaa calaa aahaarihim rusushaa hore waxaannu raadkooda raacinay birusulinaa rusul kale ayaannu ka dambaysiina oo alqafa waa qadaadka alqafa waa qadaadka qofkuna hadduu yacanii taqafiyaduna waa iska dabatag qofba qof kale qadaadkiisa ku beegan yahay oo isdaba jooga weeyaan markaa waxaannu ka dhignay rusushii kuwo isdaba jooga dabadeedna waqafaynaa waxaannu sii raacina oo ugu sii dembeeyey marka inta laga soo gaadho nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam biciise bni maryama ciisihiina maryamaha baa ugu dembeeyey oo isaga iyo nebigeenna calayhi salaatu wasalaam wax nebi ah oo u dhexeeyey ma jirin abadan dadka qaar baa wax sheegsheegay oo yidhi hebel iyo hebel baa jiray laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo nebi ciise calayhi salaam mi waxba uma dhexayn marka waa sii raacina wa aataynaahu waxaanu siinay alinjiila injiil baan siinay kitaabka injiil layahdo ayaanu nebillaahi ciise siinay isaga oo kamilayay oo maaragtay dhammaystirayey kitaabkii la odhan jiray attawraa wajacalnaa waxaan yeelnay fii quluubi aladiina kuwii qalbiyadooda ittabacuuhu raacay ciise raacay ee kitaabka raacay ra'afan turid baanu yeelay iyo waraxmatan naxariis baanu yeelay markaa sidii ilaahay uu yidhi markuu sifaynayey nebi moxamed iyo asxaabtiisa ruxamaau baynahum muxamadu rasuulu llahi waladiina macahu ashidaau cala alkufaar ruxamaau baynahum kuwo isu naxariisanaya weeye ayay iyaguna waxay ahaayeen kuwo isu naxariisanaya oo isu tudhaya bay ahaayeen marka sidaas ay oo qaar raxmad badan ma garanaysaa tawreed markii hore axkaamtaa ku badnayd bay culimmadu yidhaahdaan dabadeedna nimankii reer banu israa'iil way ka inxiraafeen niman dagaallo iyo boqorro adadag iyo isdil iyo dilka iyo qaswada iyo qalbiqallilku ku badan yahay bay noqotay meel daran bay kitaabkii kala dhaceen markaasaa waxaa la siiyey nebi ciise calayhi salaam loo soo diray oo kitaabkan oo naxariis miidhan ah oo lagu jilcinayo quluubtoodii fadaala calayhim alamadu faqasad quluubuhum inagu soo marnay qalbigoodii baa lagu jilcinayaa qalbi adayga waxay ka gaadheen heer ay bedelayaan diintii oo iyagii boqorrada iyo wadaadada kuwii isku sheegay intay isu yimaadaan ay idhaahdaan aayadda ah oo tawreedhii inama dhaqdo aayadda in aayaddaa ku bedelo kii beddelka la qaadan waayana waaba la diliba kii idhaahdo war kitaabka ha bedelina ama idinkuma raacsanina isagana waaba la qataluuh meeshii waa isla waalatay marka sidaa iyadaabaa nebiyullaahi ciise calayhi salaam markaa la soo saaray markaa kitaabkiisu mustaqil muusan ahayne kitaabkii tawreed ahaa in lala akhriyo waa kuwa la yidhaahdaa alcahdul-jadiidka ku sheega marka kitaabkan in lala akhriyo labada kitaab iska isdhammaystiraan baa la doonayey ceebaha marka kuwii nasaaroobay ay sameeyeen waxaa ka mida kitaabkiibay gaar u qaateen injiil la odhan jiray gaar ula bixeen ee mawaaciddaha isaga markaa waa mawaaciddaa ku badnayd naxariistaa ku badnayd xataa ay tacaalimtiisii ka mid ahayd siday culammadu sheegeen qofku hadduu ku dhirbaaxo oo dhirbaaxo kaaga soo goyo bab kaa siiyo dhinaca kalena u dhigo dhinacanna u dhigo waxa tadhaa haye walaal tanna hadda ku dhufo tan adiga dhufday qofku isaga haba iska qajilayo markaa iska yaabayo oo iskaba tegayo haddaad tiado tan kugu dhuftay tanna u dhigato marka tacaaliimtiisii heerkaasaa laga soo gaadhsiiyey oo macnaha jileec iyo naxariis iyo debecsanaan iyo ayay ma garanaysaa ayuu sheegay oo laysu dhimriyo oo laysu naxariisto iminka way bedeleen laakiin weli waxbaa waad mooddaa inay leeyihiin raadkii baanu sii haynaayo kuwan aan guursanayna soorada ah iyo kuuxii iyo naxariis kolley dee way ka naxariis badnaayeen diintii markay soo degaysay iyo bianna minhum qisiisiina wa rubaanan wa annahum laa yastakbiruun marka waxaanu yeelay fii quluubi aladiina kuwii qalbigooda waxaanu yeelay ittabacuuhu raacay kitaabka ra'fatan tudhid baanu yeelay iyo wa raxmatan naxariis baanu yeelay wa rahbaaniya marka rahbaaniyada haddaynu xagga hore ku cadafno laabud in mudaaf iyo wax la keeno bay noqonaysaa oo wa xuba rahbaaniyatin rahbaaniyo jacaylkeeda ay jecel yihiin baanu ku abuurnay qalbigooda marka waxay noqonaysaa rahbaaniyadan markaa almubaalaqatu fi اlcibaada biاlriyaadati wاlinqiطaaci can الnaas almubaalaqatu fi اlcibaada cibaadada in lagu talax tago oo lagu xeel dheeraado biriyaadati tababar la ysku tababaro oo hadda si aynu darsigeena ku dhegaysanayna ama duruus kale aynu ku dhegaysanay naftu tababar bay isaga baahan tahay marka diinteenna waxay ku magacaawday atasgiya waladii bacaa fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim tasgiya ayay ku magacaawdaa marka tasgiyadaasoo ay ku talax tageen oo iyagu ay iska jeclaysteen oo ay duurka qaadeen oo duurka galeen oo ay caleenta cuneen oo ay godad qoteen oo ay dadka ka fogaadeen oo ay habeen iyo maalinba ay meelaha ku jir jiraan iyo buuraha iyo meelaha ku jiraan ama sawmacad yar meel ka dhisteen waxaas ayaa la jeclaysiiyey marka ishtiqaalla waa la odhan karaayo waxay noqon kartaa wa rahbaaniya wabtadacuu waxay bidcaysteen rahbaaniya culimmada qaar baa yidhaahda maalinka maanta ah ismiga mubtadaay haddii uu maaratay uu noqonayo mashquulin canhu waa inuu musawiq haystaa ismi nakiraa hoosan oo kale ah ishtiqaal lama geliyo laakiin cumuumkaas iyo waxaasunbaa maaratay ka faa'idaysanaya waa ku ansaxaysaa bay culimmadu leeyihiin sharun ahara daanaabin oo kale weeye wabtadacuu waxay bidcaysteen rahbaaniyatan ku xeelaanasho cibaadadii lagu xeeleeraanayo ayay ayay ibtadacuuha bidcaysteen oo iyagaa iska samaystay jeebkooda kala soo baxay oo fitankii markay ku bateen oo dilkii ku batay oo la fasahaaday oy waba waxba wanaajin kari waayeen ayay meelaha u baxeen duurka dabadeedna innagana suufinimo ay la yimaadeen suufinimo innaga lafteedana suufinimadaas waa ayna soo gashay oo waxaa jira diimahan waxay ku sheegaanee dadsamayga ah budiisamka hindooska diimahaan samaawiga ahayn waxaa dhaqan u leh waxa laha riyaado qofku inuu duurka galo oo caleenta cuno oo dadka ka fogaado oo wax akhriyo oo si naftiisa ay saafi ugu noqoto oo marka dambe nebinimadu soo dalcaa iyagu agtooda waxay ku leeyihin nebinimadu waa muktasab waa la soo shaqaystaa duurkaasaad gelaysaa dadkaad ka fogaanaysaa waxbaad akhriyaysaa xoolaha iyo hilb cuni maysid dufan cuni maysid maxaan ku dha waad qallajinaysaa caleen baad cunaysaa waxbuu akriyayaa marka dambe qof karaamo leh oo khataraad soo baxaysa anigu waxaan garaadsaday iyo laleeya hebel duurkuu galay galbeed weli way ka sii jirtaa waan malanayda waa macruuf bay ahayd beri dhaweyd bay ahayd hebel duurkuu galay duurkuu galay hadduu idhaahdo waa nin waashay uno hadhowna isagoo waalanoo le takaaliiftiiba waa laga qaado ma tukanayo kacbadan ku tukanaa buu soo noqonaya marka noocaas wayna soo galay kuwa budisamka kuwa dele kurooyahay waxaas oo dhan hinduuska kuwa nasaaradahe iyana bidcade iyana duurka gala ee caleemaa cunay waxaasoo dhan waxayna raadku ka socdaabaa layidhi markay niman fiican noqdeen berigaas oo ay duurka galeen oo xoogaa cibaadaysteen oo ilaa diinbay iyagu haysteene ayay dad karaamo leh oo maalinkaa maanta wax laga aqbalayaa bay noqdeen dadkii baaba markaa ka yaabay caamadina waa ku yaacday caamadina moogta hadday wax kugu uriyaan way kuwaalayaane hadday maqlaan wadaadkaasi tuf buu leeyahy waa la isugu soo kaa sheegaya markaasaa sheekhow i ducay sheekhow lacagtan sheekh waxbaa iga marka dambena adaaba isu qaadanaya wax kale oo waxaan jirin ba haddaad doontaad sheegaysaa oo odhanaysaa ya waa tii ay idhaahdeen midba wadaad baa islaan u keentay ay ti ilmaan waaye sheekho de waxaan doonayaa inaan wax dhale bal insha allah waxaan doonayaa de inaad de ii ducayso wala kaale de waa yahay wax la kaale xoogaa yaroo talow aan de aan mal sidii uu rabay ahayn bay u dhiibtay dabeedna waa iska tagtay waa ku soo noqotay oo sheekh waxba ma haye awali misaad bixisay buu yidhi markaasay tihi dee intaa oo haddaa intaa sida lagu dhalayaa ma isleed ad weynan intii waa marka marka dambe isagaa wuxuu isu qaadanayaa wax aan maalinkaa maanta ah aanu ahayn dabadeedna adigu arbaaban waittakhaduu axbaarahum wa rubaanahum arbaaban min duuni illaah adigu nimanka markii dambe suufiyaalkii waxay duurkaa ku jiraanba caamadiina waa ku yaacday iyagiina maalinkaa maanta xoolo urusi markii dambe bay gadaal ka bilaabeen rabbiyay rir bay markii dambe iska dhigeenba oo iyagu dembigaba dhaafa dee waa kuwan sukuukan qufraankan aad maqlayso iyo waxaanoo dhan waxaase ka soo jeedaan markaa wabtadacu waxay bidcaysteen rahbaaniyatan rahbaaniyad bay bidcaysteen suufinimay bidcaysteen ibtadacuuha waa bidcaysteen maa katabnaahaa kuma aanaan faral yeelin calayhim korkooda kuma aanaan faral yeelin ilaa laakiin hase yeeshee qasaduu bidaalika taa waxa ay u qastiyeen ibtiqaa'a ridwaan illaah ibtiqaa'a ridwaan illaahi bay ula qastiyeen oo istisnaha aad ka dhigto maalinka munqadic waxaa la odhan karaa oo kale maa katabnaahaa calayhim korkooda kumaanan faral yeelin ila ibtiqaa'a ridwaanillaahi raalli aanshaha ilaahay inay doonaan mooyaane wax kale kuma faral yeelin oo mutasil laga dhigaana waa suuragal markaa famaa racawhaa mayna ilaalinin xaqa ricaayatihaa ilaalintii ay xaqa u lahayd mayna ilaalinin suufinimadii ay bilaabeen oo laba jeer bay dembiilayaal yihiinoo marka hore way bidcaysteen mar labaadka wixii ay iyagu isku faral yeeleen isku nidreenna kamay soo bixinee way kala googooyeenoo way khiyaaneeyeen oo adiga laftaadu waxay leeyihin culimmadu waa sida nadarka oo kaleoo waxaan iminka ilaahay kugu faralyin haddaad iska faral yeesho oo tidhaahdo lilaahi calaya ana suma alusbuuca almuqbil ilaahay wuxuu igu leeyahay maana isbuuca soo socda inaan soomo haddaad saa isku faral yeesho te waa inaad ku waa inaad ka soo baxdaa ilahay kuguma faral yeelin laakiin adiga dee soonkaas iyo oo tirahda weliba habeenkiina salaatuleyl tukado maalintiina soomo saa'imu nahaar qaa'imuleyl oo adigu aad saa isugu faral yeesha waa inaad ka soo baxdaa markii wixii noocaas ahaayoo qurbada ahaayoo almubaalaqatu fi lcibaada ahaayoo iyagu ay isku fardiyeen ayay haddana ka gaabeen oo taqsiir ka sameeyeen marka labadoodaba waa waa waa dhereecaysan yihiin labada jeerba qaala tacaala faaatayna aladiina kuwii waxaanu siinay aamanuu innaga markaa iyaga bidcadooda ama hal aamano ama hal caaye bidcadeennu inanu waa madmuum nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo qur-aanka alyowma akmaltu lakum baa soo degtay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man axdaa fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddun waar marduud weeyaan kii yidhi anigu maanan soo darisiina anigu laakiin waa ku camalfalayaan waa le man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun kuwaa markaa inagu aayadda tan ama bidcaha caydo ama yayna cayna inamaba khusayso hadday doontee waxa weeyaan inaga diinteenna bidcadu jumlatan wa tafsiilan kullu bidcatin dalaala waa garanaysan qaala allahu tacaala faaatayna aladiina kuwii waxaanu siinay aamanuu iimaanka lahaa oo minhum iyaga ka mid a mubtadiciinta ajrahum ajarkoodii baanu siinay oo wixii ku toosnaa diintii nebi ciise weyn calayhi salaam ama nebigeenna soo gaadhay oo rumeeyey wa kaiirun in fara badan oo minhum iyaga ka midna faasiquuna kuwa baxay weeyaan qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wa aaminuu birasuulihi yu'tikum kiflayni min raxmatih wyajcal lakum nuuran tamshuuna bihi wayaqfir lakum wallahu gafuuru raxiim yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu muuminiinta ahaayo itaquu llaha ilaahay ka baqa oo taqwadiisa joogteeya wa aaminuu rumeeya birasuulihi rasuulkiisana rumeeya oo ku sugnaaday iimaanka rasuulka rumaynaysaan yu'tikum waxaa uu idin siinayaa kiflayni laba nasiib buu idin siinayaa laba dheefood oo weliba fiihi lkifaaya idinku filan kifliga iyo had iyo jeer waa wax wax ku dhex jira oo kafiilka iyo waa wixii laga keenay maaragtay iyo kafalka iyo wax wax ku dhex jira ayaa loo isticmaalaa kifliga yu'tikum wuxuu idin siinayaa kiflayna laba nasiib buu idin siinayaa laba dheefood ayuu idinka siinayaa min raxmatihi naxariistiisa wayajcal lakum wuxuu idin yeelayaa nuura nuur buu idin yeelayaa nuurkaasoo tamshuuna bihi aa ku socotaan oo aa aybsataan marka aad jidka siraad maraysaan ilaa aad jannadii idinka gelaysaan laydhka badnayd wayaqfir lakum waa uu idin dembi dhaafayaa wallaahu ilaahayna gafuurun raxiim aayaddan culimmadu waa isku khilaafaanoo culimmada qaar baaba soo jeediyoo yidhi waxaa lala hadlayaa ahlulkitaabka weliba nasaarada kuwoodii maalinka maanta ah muuminiinta ahaa ahlulkitaabkay baa la hadlaysaa oo waa laleeyahay dadkii muuminiinta hore uu muuminiinta u ahaa tawreed iyo injiil haystay intaan la naskhin dee hadda nebiga soo raaca laleeyahay markaasaa laba nasiib baa laydin siinayaa laakiin culimmadu way diideen taasoo waxay idhaahdeen maye qur-aanka laguma yaqaano in dad gaalo ah oo ama yuhuud ama nasaare waxay doonaan ha ahaadaane yaa ayuha aladiina aamanuu in lagu yidhaahdo laguma yaqaano qur-aanka yaa ayuha aladiina aamanuu qur-aanku wuxuu ugu yeedhaa dadka nebi maxamed rumeeyey oo qura marka yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu muuminiinta ahaayow itaquu llaha ilaahay ka baqoo waaaminuu rumeeya birasuulihi rasuulkiisa rumeeya yu'tikum wuxuu idin siinayaa kiflayni laba nasiib culummadu waxa ay leeyihiin dadkii nasaarada ka soo iyo yuhuudda ka soo islaamay ahlukitaabka ahaa waata qur-aanku uu sheegay suuratu lqasas ulaa'ika yu'towna ajrahum maratayni ajarkooda laba laba ajar baa la siinaya laba jeer baa la siinaya oo nebigaa hore ay rumaysnaayeen nebi ciise nebi muuse iyo nebi maxamed kaana ajar baa lagu siinaya nebi maxamed ajar kalaa lagu sinaya laba ajar bay leeyihin qoladaas markii laba ajar heshay ayay ugu faaneen marka muminiinti markaasay yidhahdeen muminiintow te annagu laba ajar baanu leenahay nebigii horena waa rumayne kan nebi maxamedna waa idinla rumayne laba ajar baan wadin dheer waxbaanu idin dheernahayba kii aan nebi maxamed rumayne yidhi oo haddii kuwii rumeeyey nebi maxamed laba ajar la siiyey dee annaga lafteeda ajar baanu leenahay oo dee nebigii horenu haysanaa marka mid iyo mid isu tuura idinku nebi maxamed baan rumaysanaa nebi maciise isku isu tuur dee marka faan baa halkaa ka soo baxay markaasaa la leeyahay kuwaasi waxa weeyaan waxba idinkama fadli badna muuminiinta unbaa ugu fadli badan haddii haa ay rumeeyeen xadiistu waa ku soo aroortay in maalinka maanta ah ninkii nebigiisiina rumeeyey waqtigii nebi maxamed yimi alai slam soo gaadhay ee isagana rumeeyey laba ajar inuu leeyahay nusuustaa ku soo aroortay qur-aanka iyo xadiiskuba waa ku soo arooreen laakiin muuminiinta laftooduna dee laba ajar bay iyaga laftoodu leeyihiin laba ajar bay leeyihiin oo waaweyn saasaa iyaga laftooda loo sheegaya laba ajar baa idinka laftiinu leeyihin oo waxaa leedihiin fi dunya waalaakhira rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasanatan wa fi laakhirati xasana labadiiba raaqib lasfahaani saasuu ku macnaynaya wuxuu leeyahay labada nasiib ay leeyihiin waa nasiibkii adduunyada iyo kii aakhiraba yu'tikum wuxuu idin siinayaa kiflayne laba nasiiba waaweyn buu idin siinayaa min raxmatii xagga naxariistiisa ayuu idinka siinayaa wayajcal lakum wuxuu idin yeelayaa annuura nuur buu idin yeelayaa nuurkaasoo tamshuuna bihi aa ku socotaan marka munaafiqiinta laydhku ka demo wayaqfir lakum waa idin dembi dhaafaya wallahu ilaahina kafuuru raxiim lianlaa yaclama ahlukitaab halkana laba tafsiir baa la geliyo in laamku zaa'ido yahay laadu iyo inaanay ahayn taa horena inay muuminiinta yihiin iyo inay muminiinta ahlukitaabka yihiin labada tafsiir halkaa hore la geliyey tanna labaa la geliyo in laamku ziyaado yahay iyo inaan zaa'idhayn waxaa sidaa loo yeelayaa liallaa yaclama ay liyaclama inay ogaadaan ahlukitaab ahlukitaabka inay ogaadaan allaa yaqdiruuna ee annahu ay shanu walxaali arrintu inay tahay laa yaqdiruuna inaanay awoodin ahlukitaabku calaa shayin shay korkiisa inaanay awoodin shaygaasoo min fadli illaahi fadliga ilaahaya oo cidday doonaanna ay siiyaan cidday doonaanna ay ka qadiyaan wa anna alfadla fadliguna biyad illaahi gacanta ilaahay inuu ku jiro yu'tiihi inuu siinaayo man yashaau ciddii uu doonayo uu siinayo inisaa ogaadaan wallaahu ilaahayna dul fadli fadlikii u saaxiiba weeye oo leh alcadiimi ee weyn lianlaa yaclama marka laadaa dambe oo maalinka maanta haddii nafyigu ka hormarana way ku badan tahay nusuusta laada in zaa'ida laga dhigo manaa silo laga dhigo marka saasunbaa u badan loo badan yahay lianlaa yaclama ee liyaclama inay ogaadaan ahlulkitaab ahlukitaabka inay ogaadaan allah ay annahum iyagu laa yaqdiruuna ama mukhafafatun min athaqilati laga dhigo ee anhu arrintu waxay tahay labadaba kolley waa saas waa mukhafafun min athaqiila un allaa yaqdiruuna inaanay awoodin calaa shayin shay inaanay awoodin shaygaoo min fadli illaahi wa ana alfadla biyadi illaahi fadliyadi gacanta ilahay inuu ku jiro yutiihi man yashaa wallahu dulfadli alcadiim wallahu subxaanahu wa tacala aclam allahuma kfir lana